deegaankaasi waa deegaan ka mid ah degmada wallaweyn waaye oo la yidhaahdo libiga dheer deegaanku waa deegaan maaragtay kalabar camal ku aadan oo maaragtay dhanka dawladda iyo al-shabaab meel udhexaysa ah wararka hordhaca oo na soo gaarahayo waxaa maaragtay lagu warigeliyey marka koowaad in maaragtay ciidamadii maraykanka oo ku sugnaa beledoogle iyo amisom baa lagu warigeliyey saldhigga booliska iyo kulli warbixinayna soo siiyeen meesha iyo maamulkii degmada wallaweyn kadibna ma aragtay wararka ugu dambeeyey waxay noo sheegeen in maraykanku ay dhahaen diyaaraddu meeshay ku dhacday waynu aragnay kor baynu kala soconnaa taasi way xaqiijiyeen laakiin diyaaradda cidda lahayd iyo waxa ay siday idoona ma aysan xaqiijin dad maaragtay reer baadiye ah iyo dad beeraley ahna waxay noo soo sheegeen diyaaraddaasi oo sii dhexaysa inay aanba sii degaysa inay arkeen